إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiirul wusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay sunnada sunnada ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalka uu yidhi maatinka sheekh cabdiraxmaan naasir usacidi waqad tusrifuhu ficilka inay leexidhaan la arkaa alqariinatu qariinadu ilal wujuubi waajibnimo ay u leexido aw ilkhusuusiyati la gaar noqosho ay u leexido ficilka haddii laba shardi laga helo xukunkiisu waa nadbi laba shardi maa facalahu nabiyu sala allahu calay wasalam calaa wajhi daacati waalqurba iyo anlaa yakuuna bayaanan limujmali haddii labadaa shardi laga helo waxaan nidhi waxaa ficilkaas lagu xambaaraa qowlka saxiixa ama raajixa khilaaf waa jiraahe inuu ficilkaasu yahay uu nabigu sameeyey manduub oo qofkii sameeye ajarka helayo kii ka tagana uusan ku dambaabay waxaa dhici karta marka ficila nabigu sameeyey laakiin qariinaa la hayaa tusayda inuu ficilkaanu uu waajib yahay qariino waxaa dhici karta ficila nabigu sameeyey qariinaa la hayaa inaan loogaba dayo karinba ee asaga ay gaar u tahay oysan adiga xaaraanba kaata inaad samaydaaba qariino marka inta la helo waxaa dhici karta inay ka leexido nadbiga oy meel kale u leexido qariinada labadaasu marka tusaaleeyey qariino inta nadbigii ka leexido waajibnimo u leexayda iyo qariino inta nadbigii ka leexido taxriim adiga u leexayda oo adiga kaa xarimayda nabigay khaas ku tabdilaya adiga waa kaa xaaraam adiga waa kaa xaaraam sharax qowluhu yidhi waqad tusrifuhu ficilka inay leexidaan la arkaa alqariinatu calaamadu ilalwujuubi waajibnimo ey in alqariinata calaamadu qad tusrifu lficla ficilka inay leexidaan la arkaa min annadbi sunanimadii ay ka leexido alladii nadbigii huwa alaslu asalka u ahaa ilalwujuubi waajibnimada ay u leexido ina alqariinata qariinada qad tusrifu inay leexidaan la arkaa alficla ficilka ficilka min anadbi sunannimo ay ka leexido alladii nadbigaasoo wal asl asal ahaa ilalwujuubina ay u leexido calaamada la arkay ficilka nabiga waa waajib wahaadaa nuucan yatanaawalu wuxuu gaaraho ku dhacaa alafcaal afcaasha allatii afcaasha facalaha nabiyu nabigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam bayaanan liajli bayaanin caddayn darteed uu sameeyey limujmalin mujmal uu caddaynaa mujmalkoo waajibin waajiba maxaa mujmalkiiyaa labaa mujmal waajiba iyo mujmal oo manduub ah ficilka uu ku caddeeyo marka mujmal oo manduub ah nadbigu iska noqona ila midka uu caddaynayuu ku xugun yahay laakiin ficilka uu nabigu ku caddeeyo mujmal waajib ah waajibuu ficilkaasu noqona ficilkaasu waajibuu noqona wahaadaa nuucan yatanaawalu wuxuu gaaraha ku dhacaa alafcaal afcaasha allatii afcaasha facalaha nabiyu nabigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam bayaanan liajli bayaanin caddayn darteed uu sameeyey limujmalin shay mujmala uu caddaynaa mujmalkaasoo waajibin waajib ah waajibkii waxaa baxay mujmalkii manduubkaa fayakuunu wuxuu noqonaa fiiri xukmulficli ficilkan xukunkiisu alwujuuba waajibuu noqona sababtoo ah mujmalkaa waajib ahaa wadaalika mihaalkiina milu masxi raasi madaxa masixintiisii oo kale weeye kullihii dhammaantiis uu nabigu masaxay nabigu madaxa markuu masaxayey dhammaanuu masaxay waana ficil laakiin ficilkan qariinaha waxay tusaydaa inuu ficilkaanu fasirayo amar ilaahay uu amray wamsaxuu biru'uusikum amarkaas oo amru iijaabka ah ficilkaanu uu fasirayy wadaalika mihaalkii milu masxi raasi madaxa masixintiisoo kale weeye kullihii dhammaantiis uu masaxay bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeeda liqowli ilaahi qowlkiisa u caddayna tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa uu yidhi wamsaxuu masaxa biru'uusikum wamsaxuu marka waa amar oo amru iijaab ah waa waajib waajibkaanuu ficilkan ku fasiraayey idan ficilkan waa waajib sidaas darteeda qofku markuu weesaysanayo qowlka saw raajixa ah qowlka raajixa ah waa in dhammaan u masaxo ee hadduu meel yar ka masaxo sida shaaficiyada ay qabaan ma ansixin waa qowlka raajixaan leenahay sababtu waxay tahay alla wuxuu amray madaxa in la masaxo nabiguna amarkii alle waa fasiray wuxuuna ku fasiray madaxoo dhan inuu masaxay weligeed ma dhicin nabiga sala allahu calayh wasalam meel yar oo madaxa ka mida inta masaxay inuu intaas ku kaaftoomay weli ma dhicin oo sunna laguma hayo ma laga keeni karo sunnada saddex shaygaa sunnada nabiga laga hayaa madaxoo dhan inuu masaxay koo madaxa qayb ka mida inta masaxay inta kale cimaamada u saareeda uu cimaamada kor uga dhammaystiray labo inuu cimaamadaada u xirreede uu madax cimaamada korkeeda kaliya wada masaxay saddex laakiin waxa aan lahayna waxay tahay qayb ka mida madaxa sida dhallinyarada soo shanlaysatoo kale inta biyaha dis ku siiyo uu saas iska leeyahy isle meeshan waa soo shanlaya ha iska taal sidii sunnadii hadduu u masaxo tinta taasunta ka bilaabo salka geliyuu ku soo celina hataad shanlo kale rabta laakiin sunnada ka xoog badan soomaan shallada marka waa saas marka ficilkaas oo madaxoo dhan la masaxay sunno maahane waa waajib waa waajib sababtoo ah ficilkaanu wuxuu fasirayey amar waajiba wa milu afcaali salaati sida salaada afcaasheedoo kale wa afcaalilxaji xajka afcaashiisoo kale taasaa ka mid ah ilaahay weyna waa amray in la tukado aqiimu salaa salaada ooga warkacuu maca araakiciina warukuuca fasjuduu hala sujuudo ilaahay waa amray laakiin waa mujmal awaamirtaasu ma cadda qaabka xaqa loo sujuuda meeqa xibnoodaa laga sujuudaa qaabkee loo sujuudaa ma cadda qur-aankii kuma cadda nabigaa amarkaas ilaahay caddeeyey ficilka uu ku caddeeyey waa waajib marka in saas loo sujuudaa waa waajib oo loo tukadaa saas afcaasha salaada marka in badan oo ka mida waa waajib qaar sunnaahuna waa ku jira wuu yidhi walaa khilaafa waxaan khilaaf ku jirin fii ana alafcaala afcaasha allatii afcaasha jaa'a timid bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed limujmali qur'aani qur-aanka mujmalkiisa la caddaynaa annahaa afcaashaasu laa takhruju ka bixime can ilwujuubi waajibnimo iyo wa nadbi sunannimo labada ka bixime sababtoo ah mujmalka ama waxa weeyaan nadbi ah ama si mujmalka waajiba afcaasha caddayneeda marka labadaas kama bixi karto labadaas kama bixi karto oo mujmalku hadduu yahay amru nadbina ficilkuna nadbiyu noqonaa hadduu mujmalku yahay amru wujuubna waxuu noqonayaa ficilkuna waajibu noqona wanabiyu nabigu sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yihi salluu tukada kamaa sidii ra'aytum in aad aragteen usalli xaalan u tukana oo waa maxay xadiidkan muxuuna baraa amarka wuxuuna amra xadiidkaanu afcaasha nabiga inaan ku dayano afcaasha nabiga markuu tukanayey afcaashii uu sameeyey qaabkii u tukaday qaabkii inaan ku dayano xadiidkaanuna amra taas waxay kutusayda marka afcaashaas nabigu sameeyey inay waajibtay in la sameeyo marka la tukana ila waa amar salluu waa amar kamaa raaytum nusalli u tukada qaabkii afcaashii marka in la sameeyo inay waajibto xadiidkaanu tusaa taasuu tusaa xajkana nabigu wuxuu ihi wa qaala nabigu wuxuu ihi litaakuduu qaata manaasikakum waxaa ficnaan riwaayadda oo mutacalaqa oo waxa weya jarmajruurka leh inuu sheego litaakuduu canii manaasikakum amase khuduu canii manaasikakum taasi aad ugu cadday mugta waxaa xadiidka macnihiisu khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata acmaasha xajka uu yidhi nabigu khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata oo qaabkan u sameeyey u sameeya ilaahay xajkii waa amray waa amray waatimu alxaja waalcumra walilaahi cala naasi xijulbeyti xajkii waa amray weliba arkaantiina wax waa ka sheeg sheegay oo waxa wayaan carafo oo kaleeto uma afiidu min xaysu afaata annaas iyo waxa weye musdelifo in lagu hoydo iyo mina in la joogo iyo qur-aanku waa sheega suuratulbaqara laakiin haddana sidaasay tahay sida sunnadu u caddayda uma wada cadda waa mujmal waa mujmal waa mujmal saas darteedaa nabigu yidhi khuduu cani aniga iga qaata manaasikakum taasuna waxay tusaydaa khuduu waa amare afcaasha nabigu markuu xajinaayey uu sameeyey afcaashiioo kale in la sameeyo afcaashiioo kale in la sameeyo taasay tusayda fa amara nabigu wuxuu amray ummata ummadiisa an taqtadiya inay ku dayato bificli ficilkiisa fii waajibi daalika ficilka kiisa waajibka ay uga dayato iyo wa manduubihi ficilka kiisa sunnada ilaa afcaasha nabigu samaynaa salaada ama xajka qaarna waa waajib qaarna waa sunna afcaasha oo salaadda nabigu markuu tukana uu samaynaa qaar waa waajib qaarna waa sunno afcaasha markuu xajina uu samayna qaar waa waajib qaarna waa sunno nabiga wuxuu amray in looga daydo marka afcaashaas dhammaan middeeda waajibkaa iyo middeeda sunnadaaba kan waajibka in looga daydaa waa waajib kan sunnada in looga daydaana waa sunno fa afcaalu nebiga afcaashiisa allatii afcaasha jaa'a timi bayaanan caddayn mundarijatu waa mid soo hoosgelayda taxta taxta cumuumi qowlihi ilaahay qowlkiisa cumuumkiisa hoosiisa tacaala ilaah waa sarreeya ilaah uu yidhi wa anzalnaa waan soo dejinnay a ilaah yidhi ilayka xaggaaga nabiga subanow addikra qur'aanka litubayina inaad u caddaydo darteedaan u soo dejinnay linaasi dadka maa diinkii nusila la soo dejiyey ilayhim dadka xaggooda loo soo dejiyey diinta la soo dejiyey oo dadka xaggooda loo soo dejiyey inaad u caddaydaan adiga kuugu soo dejinaa ilah yidhi aayadda marka waxay caddaynaydaa qur-aanka tafsiirkiisa xil ilaahay inuu u saaray nabiga ilahay inuu nabiga u xil saaray sala allahu alay slam inuu dadka u fasiro u caddeeyo qur-aanka wa kadalika xadiidkana isagaa fasira wa min almacluumi waxyaalaha loogayay waxaa ka mid a ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam bayana lanaa waa noo caddeeyey asalaata salaada bificli ficilkiisuu noogu caddeeyey maca annahu shaaniye laysa kullu maa ayadoo shay dhammaantiis facalahu nebigu uu sameeyey fii salaatii salaada dhexdeeda ku sameeyey yaquunu waajiban uusan ahaanin nabigu marka amarkaas ilaahay amrayoo ah inaa dadka u caddeeyo diinta loo soo dejiyey iyo amarka guud oo ah aqiimu salaa nabigu ficilkiisu ku caddeeyey marka afcaashaa salaada uu ku caddeeyey waa waajib in badan laakiin haddana dhammaan afcaasha salaada uu nabigu ku dhex samey waajib ma wada aha oo qaar sunnaha ku jira afcaasha oo haddii laga tago salaaddu aysan buray qaar sunnaha ku jira maca annahu shaaniye laysa kullu maa shay dhammaantiis ma ahan facalahu nabigu ku sameeyey fii salaati laysa kullu maa shay dhammaantiis facalahu nabigu uu ku sameeyey fii salaati yakuunu mid ahaana ma ahan waajiban waajib waalqaacidatu qaacidada fii haadaa baabkan ku sugan fii haadaa waxa weyn maa facalahu nabiyu bayaanan limujmalina ku dhece waalqaacidatu qaacidada qaacidadaasoo fii haadaa baabkan ku sugan baabkan waa maxay maa facalahu nabiyu bayaanan limujmalin waayo qaacidadu baabka uu kuu sheega baabkaa qaacide maxaa ah seef ku kala garanaya ficilkan salaada uu nabigu ku sameey inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay ficilkan uu xajka ku sameey inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay saad ku kala garanay maxaa qaacide ah ood ictimaade wuxuu yidhi anna maa shaygii waadaba calayhi nabiyu nabigu uu daa'imay sala allahu calay wasalam si daa'imuu u samayn jiray hal mar kama tegin anna maladiikii waadaba calayhi nabiyu nabigu uu daa'imay sala allahu calayh wasalam oo wanaqala uu soo guuriyey hu maagaas kullu man qof dhammaantiis wasafa tilmaamay salaatahu nabiga salaadiisa yakuunu wuxuu noqonaa waajiba kow calaamadda aad ku garanay waxay tahay ficilkii salaada nabigu markuu tukana uu daa'imay oon hal mar isagoo ka tegayn lahayn hal mar saxaabadii nabiga salaadiisa tilmaamtayna ay soo wada naqliyeen nabigu inuu ficilkaas samayn jiray kaasoo kale waxaa leedahay waa waajib ficilkaas waa waajib ilaa hal mar kama tegin hadduu manduub yahay maruu ka tegi lahaa si uu caddeeyo inuusan waajib ahayn saasaad leedahay wadaalika mihaalkii kan rukuuci waa rukuucdoo kale wa sujuudi sujuudoo kale waljuluusi fadhigoo kale bayna sajdatayn u dhaxeeya wamaa shaygii tarakahu nabigu uu ka tegay humaaga axyaanan marmar ow taraka ama uu ka tegay dikrahu sheegidiisa man qof naqala soo taray asifata qaabka nabigu u tukaday fahuwa maagaasuna manduubun waa manduub maa mudduu manduub yahay lam yarid uusan soo aroorin qowlun qowlkoo yadullu tusaa calaa wujuubi waajibnimadiisa qismiga kale waa afcaal nabigu marmar sameeyey marmarna ka tegey isagoo tukana amase saxaabadii nabiga salaadiisa tilmaamayday gabalna waa sheegay nabigu inuu afcaashaa sameeyey gabalna ma sheegi afcaasha nuucaasa waxaad leedahay waa manduub ficilka nabigu mar isagoo tukanayu salaada kudhex sameeyey mar kaleu kudhex sameeyey haddana maruu ka tega laark maxay taasu ku tusaydaa ficilkan inuusan waajib ahayn ilaa nabigu hadduu waajib yahay kama tageen saxaabadii nabiga salaadiisa tilmaamtay gabal ka midu waa tilmaameen ficilkan inuu sameeyey gabal kaleetana ma sheegin waxay dhaha nabigu saas u tukan waxay ku tusaydaa isla arrintii ahayd nabigu marna inuu sameey marna uusan samayn sababtoo ah saxaabiga tilmaamay wuxuu tilmaama wuxuu nabiga ku arkay isagoo samayna saxaabiga ka tegayna wuxuu sheegaya inuusan nabiga arag isagoo samayna macnaheedu nabiga ka tegay waa iyaduna marka shaygii nabigu ficlan mar u sameeyey marna ka tegey saxaabadii salaada nabiga tilmaantay gobol ka midu ay sheegeen oo yidhahdaan waa ku aragnay gabalna aysanba sheegin qismigaasna waxaa la garanaa inay ka mid tahay afcaasha nabiga oo sunnada ah oo salaada ku jirta saasaa loo garana saasaa loo garana qowluu yidhi awil khusuusiyati ay qariinadu u leexineen ta ka leexido manduub ay waxay u leexineen khusuusiya ey waqad tusrifu inay leexidaan la arkaa hu ficilka nabiga alqariinatu calaamadu ilaa ictibaarihi in loo arko khaasan khaas in loo arko binebiyi nabiga ku khaas ah waqad tusrifuhu ficilka inay leexidaan la arka alqariinatu calaamadu ila ictibaarihi ficilka loo arkidiisa khaasan mid ku gaara loo arko binabiyi sala allahu calayh wasalam falaysa liaxadin qof uma sugnaanin an yafcala inuu sameeyo huwa qofkaasu milahu mila ficli nebiy nabiga ficilkiisii oo kale inuu sameeyo qofna xaq uma leh marka dii laydhaha nabigu khaas ku yahay qof xaq ulhu ma jiro inuu sameeyo wailaa in kaana liaxadin xaqun haddii qof xaq ugu sugnaa lahaa labadalat alkhusuusiya ee khusuusiyadii waa buriheed marka haddii la dhihi lahaa dadka kalena waa samayn karaa awa khusuusiyadii wailaa ay in kaana liaxadin in kaana liaxadin xaqun haddii qof uu xaq ugu sugnaa lahaa an yafcala inuu sameeyo labadalat alkhusuusiyatu khusuusiyadii iyo la gaar noqoshadiyaa buri lahaa wadaalika khusuusiyadii ka siyaadati waa nabiga siyaadintiisoo kale fi nikaaxi uu ka siyaadiyey calaa arbaci niswatin afar dumara waxyaalaha nabigu uu la gaar yahay waxaa ka mid ah afar dumar ah in uu nabigu ka badan guursaday muslimiintana wau sheegay afar ka badan inaysan guursan karin nabigu maxaa u daliila inay arrintaasu nabiga xalaal u aheed ay gaar u aheed maxaa u daliila liqowlihi u daliila tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa wuxuu idhi yaa ayuha nebiyu nabigaanow innaa annagu axlalnaa laka waa kuu xalaalaynay zawjag aswaajaka xaasaskaaga xaasaskaaga aad hadda qabto waan kuu xalaalayno annagaa awalba kuu xalaalaynay annagaa horey kuugu xalaalaynay wa kunna waxay ahaayeen zawjaadka markaas nabiga u jooga akfara wax ka badan min arbaci markaas ilaah leeyahay xaasaskaagan kuu xalaalaynay afar waa ka badnaayeen marka waxay tusaydaa afar ka badan guursiga uu guursanayey xalaalayn rabbi u xalaaleeyuu ku guursanayey alla u xalaaleeyey wa kunna waxay ahayd sawjaadka nabigu agfara kuwa ka badan min arbacin marka xukunkaasoo kaleeto maadaama nabigu uu yidhi dadka muslimiinta afar kama badsan karaan asagana ilaah yidhi waa kuu xalaalaynay waxay daliil cad u tahay arrin nabiga ku gaar ah inay tahay cid uga daya karta aysan jirin cid mujrimaa la sheegi jiray meelaha sagaal haysta sagaal haysta marka waa iska zino waaye zino waaye iyadu waa zino cadoo bannaanka taalla wey ilaa haddii aad tidhaahdo wax ilaah nabiga u gaar yeelay maya ma u gaar yeelin waa uga dayaa waa beenin qur-aankii la beeniyey qur-aankiioo la beeniyey noqonay marka ma bannaan wa kal wisaali waa xidhiirintoo kale fii sawmi soomka la xidhiiriyo wisaal waxaa la yidhaahdaa in maalin aad soomto habeenkii aadan afurin maalinkii ka dambayna aad soomto habeenkii o dhan sida maalinkai u soomanaanay maantii ka dambeeyna waa soomaya wisaalaa la yidhahdaa xidhiirin nabiga waa xidhiirin jiray dadkana waa u diiday arrintaas marka waxay tusaydaa nabiga inay u gaar tahay dadka kale aysan u bannaanayn wa nikaaxi waa ka nikaaxi in la guursadoo kale weeye bilafdi lhibati waxa weeyaan hibo hadday gabaru nabiga u timaado oo ay tidhahda naftaydaan kuu hibeeyey oo uu nabigu yidhahdo anna waa aqbalay waa xaaskiisa xalaalay u tahay laakiin mu'miniinta uma bannaana waa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa lilnabiyi in araada nabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniina nabigay gaar u tahay nabigay gaar u tahay mu'miniinta kale lama laha nabigay gaar u tahay ma bannaana qofka hadduu yidhaha waa uga dayanaa islaamtan waa nafteeda ii hibayday hadde usbuucii horeba waa laga sheegay magaalada usbuucii hodhowaa waa laga sheegay nin iyo islaam inta guri iskuu soo galan yidhaahdee khalaas waa ku guursada qole horta naftaydaan ku hibaya xataa ma hubo laakiin waxa weye qaabka laygu sheegay khamiisir wada aheede waxaa la yidhi waa uu soo galay wuxuu yidhi khalaas annagaa baab u hayna waa ku guursaday ma saas ahaa khalaas ayuu anna waa ku aqbalay ha sidaasay ku wada joogeen subaxdii islaamtii aroos soo baxday markaasay gabdhii dariska ay sheegay xay waa guursaday mogtiin waa qaabkee u guursaday nina ii yimid waa ku guursaday yidhi anna waa iska aqbalay gabdhii dariska u sheegay waa iska zino waa zino guur maaha waa zino wey waana beenin kitaabka aloola ben haduu yidha saasay xalaal iigu tahay nafteeda ii hibaydana waa kitaabka aloola bene waaba gaalnimaba hadduusan dhihin waa ii xalaalna waa iska zaani haduu layidhah waa ii xalaal oo nafteeda ii hibayday waa gaal ila qur-aankii beeniyey beenin qur-aankii la beeniyey wey laakiin hadduu is yidhahdo maya maya maya anigu waa ogahay inay xaaraan iga tahay waa zaanigaa laleeyahy marka xadaa la xadkiyaa laga ofinaya ofaad annagu waa iska akrina maani hadda waxba mahayn waayahay ilaahay hawkeena kuga oofiye marka waa noocaas iyo wa kayri daalika intaas kayrkeed oo mimaa shay an yadullu tusaa calayhi maaga alqur'aanu qur'aanka aw sunnatu sunnada intaas iyo intaas kama imaan khasaaista hadda kutuba laga alifay keligood khasaaista nabiga waxyaalaha qur-aanka iyo sunnadu tusaayaan inay nabiga gaar u tahay wa in lam yadulla daliilu misle muhiimu kuu sheegaa asal yaa ah horta haddii nabigu ficil uu sameeyo inay khaas tahay miya asala mase in ummadda uga dayataa khaas ilaa afcaasha nabiga labadiiba waa noqon kartaa inay nabigii khaas u tahayna waa noqon kartaa in ummadda uga daya kartana waa noqon kartaa taa asala taa asala in la ogaada waa muhiim jiddan sababtoo ah midda asalka haddii la ogaada taasaa la yskaga socona ilaa daliil ka hor yimaada la helo daliiliyo tan kalea daliil u baahan marka midii asal la yidhaha maaha tan kalea daliil u baahan saas darteed haddii ficil nabigu sameeyo sala allahu calayh wasalam ee laba qof ay isku qabato war ficilkaasu nabigu u gaar aha iyo gaar uma ahayna waa looga daya karaa yaa daliil loo diraa labada qowl midkii asala maarka kalea daliil loo diraa qofka ku hadlay marka halkan wuxuu noo sheegaa yaa asala inay nabiga afcaashiisa u khaasayo in looga daydo wuxuu yidhi wain lam yadulla daliilu daliil hadduusan tusin calaa ana hada alficla ficilkaanu khaasun inuu gaar ku yahay bihi nabiga lam yuxkam la xukmimaa bilkhusuusiyati la gaar noqosho ma loo xukminayo wa haadaa arrinkaas oo cadamu lkhusuusiya ah wa haadaa cadamu lkhusuusiya huwa alaslo asaga asala baabakan asagaa kuu fasiray haadaadiyuu kuu fasiray acni cadama alkhusuusiya waxaan ula jeedaa haadaada cadamu lkhusuusiya inaan nabigu la gaar ahayn ficilka asal inay tahay taasa asala ilaa bidaliilin daliil in la helo maahane ficilkan in nabigu la gaar yahay sheegaa ilaa bidaliilin maxaa yeelay lianna alasla asalka atta'asi waa ku dayasho bihi nabi maxamed lagu daydo sala allahu calayh wasalam liqowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila in asalku yahay in lagu daydo tacaalaa ilaah waa sarreeya allaa yidhi laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaatay fii rasuulilaahi rasuulka ilaahay uswatun dayasho dayashadaasoo xasanatun wanaagsan ilaaha sidaas yidhi uswatun iyo iswatun labadu waa xaq fayakuunu wuxuu noqonaa haada nasu naskan oo ah laqad kaana lakum fii rasuulilaahi uswatun xasana fayakuunu wuxuu noqonaa haada nasu naskan macmuulan bihi mid lagu camal falo oo ficil kastoo nabigu sameeyo waa looga dayaa ficil kastoo nabigu sameeyo waa looga dayaa saasa asal la taagnaana xataa yaquuma daliilu ilaa daliil ku istaago daliil almaanicu diidaya dayashada waa khusuusiyada daliil tusaayo ficilkan in nabigu la gaar yahay way daliilka diida xataa yaquuma ilaa uu istaago adaliilu daliil almaanicu diida ku dayashada wa huwa daliilka diida maa daliil weeye yuujibu waajibiya alkhusuusiyata la gaar noqosho daliil oo waajibiya in arrintaa nabigu la gaar yahay kaasaa waxa weeyaan wuxuu diida in looga daydo in looga daydo ilaa afcaalahu matniga ilaa afcaalahu istisnahan halkaa laga soo reebaa waxaa laga soo reebayaa alaslu matniga isku xihan sharxan ka saar meesha alaslu asalka fiihi wa ficluhu ficilkiisa dhe wa ficluhu nabiga ficilkiisa alaslu asalka fiihi ficilka u asala annahu ficilku manduubun ku la suneeyey inuu yahay weeye ilaa afcaalahu afcaashiisa marka laga reebo waa istina marka mutasila saasuu ku nasiibsanya ilaa afcaalahu nabiga afcaashiisa marka laga reebo allatii afcaasha culima la ogaaday annahu nabiga lam yafcalhaa afcaashaas inuusan samayn calaa wajhi tashriici jidayn qaabkeeda inuusan u samayn afcaasha oo la ogaaday nabigu markuu samaynayo inuusan u samayn tashriic afcaashaas kuma jirto ilaa afcaasha nabigu waa toddoba usuuliyiintu toddobay u qaybiyaan usuuliyiintu toddobay u qaybiyaan afcaasha nabiga sala allahu calay wasalam hadda meeqaan soo qaadanay labo labaan soo qaadanay maa facalahu nabiyu calaa wajhi daacati waalqurba maa facalahu nabiyu sala allahu alay slam bayaanan limujmali labadaasaan soo qaadanay maa facalahu nabiyu calaa wajhi daacati waalqurba muxuu ahaa xukunkiisu manduub maa facalahu nabiyu bayaanan limujmalinna mujmalkaasuu ku xugun noqona mujmalku labadaasaan soo qaadanay waxaa noo dhiman laba haddaan qaadanay shan shanaa noo dhiman bal aan ka aragna wuxuu ka sheego ilaa afcaalahu nabiga afcaashiisa maahane allatii afcaasha culima la ogaaday annahu nabigu lam yafcalhaa inuusan u samayn calaa wejhi tashriici jidayn wejgeed wadaalika mihaalkii kal umuuri waa arrimihii oo kale allatii arrimaha yafcaluhaa nabigu uu sameeyo itifaaqan ku soo beegmid ama ku soo aadid bilaa qastin isagoon u qastin lijinsiha jinsigeeda fa innaha afcaashaasu takuunu waxay noqotaa mubaaxatan mid bannaan ayay noqotaa oo mubaax ah mid bannaan oo mubaaxa ayay noqotaa afcaasha nebigu uu sameeyey itifaaqan ayuu halkan ku sheegay shaarixa laakiin qaybo badan oo kale uu ku dari doonaa oo wuxuu ku dari doonaa laba qaybood oo kale marka saddex ficilaan halkan ku sharxayna marka ficilka koowaad maa facalahu nebiyu itifaaqan waa isku soo aadeen arrintaane uma qasdin arrintan jinsigeeda uma qasdin tusaale nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ka soo safray madiinatu rasuulilaahi xaj isagoo u socda wuxuu u socdaa maka almukarama marka marka duhurkii la gaaro meeluu degaa waa ku tukana waa ka guuraa duurkii hadduuba jamciye casirkii waxay dhaca casarkii odhan iska socdo maqribkii meel heble aan ka gaarno dhihima waa iska socaa meelaa ku soo aaday maqribkii waa degaa waa ku tukana meelahaas marka nabiga uu ku tukan jiray asagu meel uu beegsanayey oo uu ayada u soo qastay ma ahayn waa meesha uu igu soo aado safar suu socdo meeluu ku soo aada ceshu salaadii subax meelay ku soo aadeen salaadba meelay ku soo aadeen meelihii nuucaas ahaa waddadiiyay ku yaalliin u dhaxayda maka iyo madiina nabiga uma qasdin meeshaan inuu soo aado waa ku tukade haddii marka adiga madiine aad ka soo safarto oo meeshii oo kale waktigii oo kale aad ku soo aaddo oo aad ku tukato waa kuu bannaanta waajib maahan inaad meeshaan ku tukataa ma ahan sunno hadday kugu soo aaddo waa ku tukan kartaa waa mubaax ilaa nabiga sidaasa ugu soo aadday uma qasdin haddii laakiin aad tidhaahdo wakti heel waa inaan meelheble ka gaara duhurka meelheble laazim inaan ku tukano meeshaas nabiga maxaa yeele ku tukaday ood ku aadood afar saac timaadda aad degto oo duhurka ku sugto ood ku tukato waxaa lagu leeyahay bidcaad samayda sababtu waa maxay sababtu waxay tahay nabiga marka la raaca waxaa la rabaa in la raaco daahiran wa baatinan niyadana waa in wuxuu niyeystay la niyeystaa ficilkana qaabkuu sameeyo waa in loo sameeyo meesha adugu duurkii ku tukatay oo qaabkaaga daahirkaa wuxuu ogyahay nabiga inaad ku dayatay laakiin niyada waad khilaaftoo nabigu uma qastin meesha inuu ku aadiyo duhur adiguna waxaad u qasaday inaad meeshan duhur ku aadido marka waxaad ku khilaaftay nabiga xagga niyada xagga ficilka daahirka laakiin waa ku waafaq waa bidca iyo dalaala lagu leeyay marka de waa saxaabadii la socotaa sheegtay oo yidhahdeen meeshaanaa duurku noogu galay meeshaana duurku noogu galay saxaabadiia sheegtay wax kastoo lama arko meesha ficilka ficilkii maahan niyadiiaad khilaaftay tan laguguma diidano ficilkan inuu ficilkii yahay laakiin niyadiiaad khilaaftay niyadiia kaa maqan niyaduna inama lacmaaluna biniyaat weliba niyada asalana marka waa dalaal iyo baadiya lagu leeyahy taas waa mid waxaa kaloo meeshan soo gara maa facalahu nabiyu calaa wajhi ljibillati dabeecad ahaan iyo basharnimadu wax keenayo abuurista sida inuu istaago inuu fadhiisto inuu socdo markuu hurdoobo inuu seexdo inuu wax cuno inuu wax cabo waa wax abuuristu keenayo gaal iyo muslim xayawaan yacqil iyo maalaa yacqilaha sidaas yeela taasoo kaleeto la dhihimaa marka in wax la cunaa waa sunno in la seexdaa waa sunno in la socdaa waa sunno in la istaagaa waa sunno in la fadhiistaa la dhihimaa maxaa laleeyahy waa mubaax culimada galana waxay dhahdaan laa xukma lahaa mubaax maba la yidhahdaba mubaax axkaamu alkhamsu ka midi waxaa leedahay tan waa wax aan qofkaba mukalaf uusan ku ahayn mubaaxna axkaamu takliifiyu ka midi sababtoo ah wa takliifka sideeda waxaa laysku kallifaa shay qofku uu inta u qasta samayn karo ama uu ka joogi karo tan waaba ku qasbayo qofku waa iska istaaga waa iska fadhiisana marka ahlucilmiga usuuliyiinta galana waxay ka cabiraan laa xukma lahaa afcaashan oo jibilliga oo gaal iyo muslim samaynayan yacqil iyo maalaa yacqil xukun male qaana waxay dhan waa iska mubax taasna waa nuuca labaad nuuca saddexaada meeshan uu ku sharixi doonaa waxay tahay maa facalahu nabiyu calaa wajhi alcaada talkiisaa samayn jiray markaasuu iska sameeyey taasuna ibaaxay tustaa sunno maaha waajibna maaha sida labiska dharka uu qaadan jiray cuntada nuucuu cuni jiray tolkiis cuntaday cuni jireen cuntadaasu asna wax ka cuni jiray cunto gaaraho nabiga cuntadiisina idhaa ma jiro meesha aad joogto wixii laga cunaad wax ka cuni dii galley laga cuna waa iska galleyda waxa weyn haruur kale midbaa miday taa wixii laga cun aad la cuneen waxa weyn waa iska caado cunto nabiga la yidhaha cuntadii nabiga ma jiro oo gaara saddexdaas ficil oo xukunkooda uu wada yahay ibaaxadu halkan ku sheega maa facala nabiyu itifaaqa maa facalu nabiyu calaa wajhi ljibilla maa facalu nabiyu calaa wajhi alcaada sharax haada nawcu nawcan yadkulu waxay soo galaa taxtahu hoostiisa qismaani labuu sheega laakiin saddexaan ka dhigna kan ugu horeeya matniga ku caduusanba aad u sharxinba maa alafcaal allatii yafcaluhaa itifaaqan bilaa qasdin bijinsi taas waa midda nabiga sala allahu calayh wasalam meeshan ku soo aaday wey asagoo iska socday ku soo aaday asagu uma qastin inuu meeshan ku soo aado taas wey taas wey marka laba kaluu ku dara uu yidhi haada nowcu yadkhulu taxtahu qismaani alawal maakii weeye facalahu uu nabigu sameeyey bimuqtada aljidilla abuurista sida ay keenaydo abuurista keenaydaba iyo walbashariyati basharnimada wadaalika misaalkii kalqiyaami waa istaagoo kale walqucuudi fadhigoo kale walnawmi hurdada iyo walakli cunitaanka iyo washurbi cabitaanka wa min daalika kaas waxaa ka mid a abuuristu keenaydo maa shaygii yuxibu nabigu uu jeclaa wayakrahu nici jiray dabcan fiiriya dabcan waa laasim in lagu daraa tamiiska sababtoo ah maa yuxibuhu diinan wa sharcan taas iyada waa diin in la jeclaado weeye laakiin wixii abuuris dabeecad ahaan abuuristiisu keenaydo jacaylka wa min daalika waxaa ka mid a maa yuxibuhu wuxuu nabigu jeclaa wayakrahu u nibcaa dabcan dabeecad ahaan ka xubbii nabiga jacaylkiisoo kale lilxuwi xulwi shayga macaan albaaridi ee qabo waa jeclaa wa karaahati dabeicaddaana keenayda basarnimadaada keenayda basharkaa jecel wax macaanoo qabow basharnimada keenayda gaal iyo muslim qof walba wax macaanoo qabow waa iska jecel badan qof yaroo xooga xanuunsan maahan qabow ku dhibaaye ama macaan ku dhibaayo sankor qabee kan sankorta dhibaa xataa waa jecel yahay muusan cuni karin waa cabsaa macaanka madinu nacibiya waa ka cabsaa qaaraaba waxa wey inta marka dambe naftu ka adkaato dalaqsiiyo ku kartaa iyo wa karaahatii sida nacaybkii nabigu nabcaa liajli dabdi dabbada in la cuno dabbada waa bahal waxa weeyaan oo kolleyba dhulkan jasiiratulcarab jooga abeesalugaalaydayada ama mase adnuubta ama abeescagalayda maahan isku magacna maahan isku muuqaalna maaha isku magac maaha isku muuqaalna maaha u fiirsada kutubta balluqada soo fiiriya middaan annaga noo joogto magac ahaan waxaa la yidhahdaa waral ama warar laba ro'o ama waral oo laam ra iyo laam muuqaal ahaana mid saayndheer weeye oo gafuur dheer middaan annaga noo joogta middaan oo dabbada ah waa ka yarta waa ka gaadhanta aana ka sayn gaadhantahay salkana bariyar camal ay ku eego dabdaana la yidhaha waral lama yidhahdo marka isku muuqaalna maahan isku magacna maahan see isku xugun ku noqonayaan marka hadday isku magac ahaa lahaayeen laakiin muuqaalku kala duunaa lahaa waxaan dhihi lahayn waxaa gobollada kala duwan taasaa keentay inay laba kala noqdaan haddii laba magac ay isku magac ahaa lahaayeen laakiin muuqaalku kala duunaado waxaa dhici karta dadka gabal inay ku doodi lahaayeen muuqaalkan waa hadba gobollada iyo meelaha ay ku noosha laakiin maadaama magacba kala duwan yahay muuqaalkiina kala duwan yahay waa isku mid inaad tidhaahdaa waa iska hagag marka sooma iska umuran marka tan waa un mid kale marka middan kaleeto xukunkeedu waa gooni waa in xugun gaara loo hela ee un taas lama saari karo dabad maahan wadaadada gabal waxayba sheegen sunta anu ma cunin inay sunta oo meelahan shabeellada hoose waxaa laga sheegay wadaad yidhi dabada ii soo qabta anaa kaa oge oo dhabarkaas inta daqay kala baxay ka cunay bartii ku dhintay waa la sheegay haddee inay isku mid yihiin iyo inay haddee qaab kaleeto ay kala tahay ma naqan dad cunayna waa la sheegoo nool calaa kulli xaal xukunkeedu un baxdi gaar u rabaa laakiin tan maaha marka koow taas waa mid dabbada nabigu waa nimcaa haddana xalaal weeye dabbadu nabigaana caddeeyna inay xalaal tahay oo waa maxay ee waxaaba lagu cunay nabiga maa'idadiis miiskiisa lagu dul cunay nabiguna waa qiray nabiguna baatil ma qiro baatil ma qiro sunnadii nabiga ku cadday inay xalaal tahay marka marka waxa weeye weliba nacidda uu nacaayana wuxuu cilla uga dhigay qoomkayaga ma cunanayo dadka uu la koray inaysan cunin la dabiicad saasa waa jirtaa shayga mogtahay haddaad tidhaahdo annaga ma cunno waxba dembiya maaha shay xalaala annagu ma cunno haddaad tidhahdo laakiin haddaad tidhahdo waa caabudnaa ama waa xaaraan hadda markaas waa xadgudub ma cunnaad dhigi karta anugu saas darteeda cuni maa haddaadan jebin haddee ma caabudaydaan mase laftaanadnaan dhuuqin maya maya hadde waa caqiido faasida taasu waa taas waa mid kale ha laftaan ma jiro hay yaashee aywa waa ka caagannahay hadda ma cunno waa wax kale maaha waa ka caagannahay soomaali anu kale bisaan u fahmaayo soomaaliya ta kelmaddu caaganaantu waa soomaaliya mogta waa ka caagannahay ma cunno wey maya waa naga xaaraan waa qatar wey taas waa naga xaaraan taas waa dembi taas waa munkar shay xalaal haddaad xarimto waa gaalnimoba waa caabudna haddaad tira waa hadday kasii caddaan badan tahay laakiin annaga ma cunno sababta annaga ma cunno haddaad tidhaahdo hadda nabigu saasuu yidhi shaygan un xalaal u ah marka wax demyu kama imaan karto laakiin badanaaba lafaha lafaha sida shek abdulla sheegaya in dhibka imaanaya la aaminsana haddii la jebsho laftan haddii la jebiyo la dhuuxo tagoogta iyo shanshada iyo lafaha boqolba un laf ha ha allah qaadir awlaysa meel ku dhisnayn idigu shanshada ma jiro kow waaga waaga waaga haltiina ha jabtay ha fiiri mar imtixaanka ha waa imtixaan mogta waa ibtilaa waa laisku soo aadina qadarka ayaa haddaadan jabinayn xataa ashaas waa jabina horaa loo qasay irkii dhulka inta la ha irka iyo dhulka inta la abuurina hasha ilaahay qadaray mogta inay jabtee ha waa iska imtixaan ko dalay waaga waaga ha hadde jin buu ahaa marka jinka waa loo soo saaray hilibka nabigu waa sheegay ee waa tashriic biqayri ma ansal allah taas wey hade waa tashriic mogta sharci dejin wey waa baatil taas may waa tashriic biqayri ma ansal allah hindiya waa gaale laakiin waad gaalaysiida markaas hadda dhehda waa gaalaysiiyey dhe haddaan farqi udhexayn ila marka hadalka lama hadal lama sardeebe waa la caddeeyaa calaa kulli xaal waa caabudnaa annagu waa maqli jirnay waa soo gaarnay waa baatil marka haddii la yidhahdo odayaa ka dardaarmo yidhi awlaadaydu iyo jibinoo ka xarimayna de waa tashriic biqayri ma insala allah kulli waa dalaal wey waxaasoo iska bala ogaa annaga ma cunno nafteennaa dhibsayda hadday arrintu tahay nafteydaa dhibsayda waa tiis nabigu sheegay ha labada naasayse mid duugey kow ilaahay awoodiis bal fiiri awooddan ilaahay asagaan ba yeelayba ha bal fiiri hadda kuwaas marka lama dhigi karo hadhow naaskaas ma nuugna hadday yidhahdaan laguma eeday karo waa wax iska abuuris ilaahay kow ilaah awood wey waa kaas kawa marka waa saa calaa kulli xaal qof waa iska kaha karaa hadduusan marka aysan khuraafo ku dhisnayn iyo tashriic biqayr masila ee kahasho nafsiga ay ku dhisan tahay wax dhibaata male hadday laakiin middan oo ah ay ku dhisan tahay balaayooyinkaas khuraafadaa waa shar weyn waayo oo shar weyn weyn hade meesha kelimadda gaartay waa caabudnaana la gaarsiiyeyna waa dareemi kartaa sharteedu meesha gaarsiisneed laftaas waa caabudna hadda alxamdulillah hadda waa dhammaatayo hadda cid dhahayda hadda ma jirto mi iyo magaalo waa caabudnaa ilaahay baa ku mahadsan waayahay alawal maa shaygii facalahu nebigu uu sameeye weye bimuqtada aljibilla abuuristu siday keenayda iyo walbashariyati basharnimada kalqiyaami sida istaaga walqucuudi fadhiga wanowmi hurdada walakli washurbi wa min daalika waxaa ka mid a maakii yuxibu nabigu jeclaa wayakrahu nabca dabcan ka xubihi nabiga siduu u jeclaayo kale lilxulwi macaanka macaanka albaaridda ee qabow wa karaahati nabiga nacaybkiisoo kale liakli dabbi dabbada cunideeda uu nabcaa maca annahu ayadoo dabbihii uu kila la cunay calaa maa'idati nabiga miiskiisa maa'ida waxay dhaha miis cunta saaran tahay miis lama yidhaha keligiisa cuntana lama yidhaah ee waxa xeerana maba ahanba oo calaa maa'idati xeeradiisa isku dhih miiska cuntadu saaran tahay la yidhahdaa maa'ida fa haadihi lafcaal afcaashan oo nabigu u sameeyey calaa wajhi ljibilla wixii uu sameeyey wixii uu sameeyey fa haadihi lafcaal afcaashan xukmu xukunkeedu alibaaxata weeye cinda aljumhuuri walaa yatacallaqu kuma tacalluqo bihaa afcaashaas amrun amar walaa nahyu lianna rasuula rasuulka sala allahu calayh wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yafcaluha afcaasha mid sameeya min kayri qasdin qasad la'aan ow amase bimuqtada alxaaja min kayri qasdin waa midda itifaaqa aheed waa itifaaqa midda ah oo bimuqtada alxaajati baahidu siday keenaydo wa daruurati iyo daruurada istaagga iyo waxa weye fadhiga iyo cunidda iyo cadidda iyo fahiya afcaashaasu laysad ka mid ma ahan min baabi takliifi takliifka baabkiisa maxaa yeelay lianna takliifa takliifku fii maa ficil ayuu ahaadaa yumkinu uu suurtogel yahay ficluhu la samayntiisa wa tarkuhu laga tegidiisa waa shay qofku uuna samayn karo uu ka tegi karo taasaa sharcigu ku kallifaa si loo arko qof sameeyo ilaahay adeecay iyo qof alla caasioo samayn diiday kaasaa laysku kallifaa wahaadihi lafcaal afcaashan laysad ma ahan mashruucatan mid la jideeyey lidaatiha daatadeeda bixayu meel yakuunu uu noqonaa ficluha samaynteedu maqsuudan mid loo qasto bihi asaga maqsuudan mid loola qasto bihi ficilka alqurbatu in alle loogu dhowaado alqurbatu waa noofaacilki maqsuud lianna kulla dii ruuxin lianna kulla dii ruuxin shay kastoo naf leh dii ruuxaasoo min albashari basharka ka mid ah laa yakhluu ka marnaa macnaha afcaashan ilaa idaa kaana haada alficlu mar nabiga looga daya karo afcaashaana laguu sheegaya dhinacay sharci ka tahay waa qaabka uu nabigu u sameeyey qaabku wax u cunay qaabku u seexday qaabkaas kaasu waa gaani waa gooni waa keyfka taas ilaa idaa kaana markuu ahaada maahane dhe haadalficlu ficilkan ilaa idaa kaana markuu ahaada maahane haadaalficlu ficilkan lahu ficilka miday u sugnaatay hey-atoon jumladaasaa qabarkii kaana ilaa idaa kaana haada alficlu ficilkaanu inuu ahaada maahane lahu ficilka miday u sugnaatay hay-atun qaab hay-adoo mucayanatun gaar ah ka sifati agli sida qaabka nabigu u cuni jiray wa shurbihi qaabku u cabi jiray wa nawmihi qaabku u seexan jiray wa naxwi daalika ee wixii la mid ah fa haadaa kayfkaas lahu waxaa u sugnaaday xukmun sharciyun xukun sharcigiihu leeyahy oo nabiga looga dayaa kamaa dalad siday tusay caleyh korkiisa annusuusu wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed